جملائيد حقو مركن كوري كدبا تجمع لغاية بحضو وصل جيران كبير يوم قدمبو تبدا ايه من قدياي اور مقادر الهي قديا قبخيزي وشربيوت لاي ايه قدين سامعي دبانو غير الهي لا يترلي حزميه يجرك او حتى او يشعر بالليل وطنبا ilaa tagaaratan leyolan dhaaday oo xamar jiraan jira gaar bay dhawl xagiya jira gaar leyokan langaadi tiikekan uyukanka dambowti qof oo ka dhamati meelleeraw deegaanka meelhooskoodas oo bulo horon leeraw oo baadeel casara marka dhamati hataa walo meel waaye biyowiilka dhiganahay qofkantiyokakudabno daynona oo fuustooyinkii wadangarmo oo gene oo haka jarmiga meelkama kunyin noocyada badan oo kulaalka iyo sheeli jidaalka iyo badan sheeli shubankaas aad miiqaamahay shubanka amay ku bilawdi daynunay shubanka mada ku bilawday muddo ade baliyaqaaqaafli madixaadii tumayta hoobiya meelakaageni ka bilaawdi ilaa yaxsana maydareera weli tuulada walaayarkoo asa loo naday nawaahiga tuulada tiijidaa ku jarti shalay iyo daraad mayba dad kudumadaay hadin ku sheegay miina meeraw laba iyo dhow gaduud ada xilligaasa bilaawd guud ahaan khasaaraha ama dhimashada use sababi shuban biyoodka daynunay ku teegan xilligan macal deegaanada ada in sheegtay in dhibaatada shuban biyoodka use saameey tirada guud ee dhimashada meegaa gudoomiya guud dhimashada ilaa yaxtaanti unnin hormanin duwanka noqnahaayna waa konton isiyeed ilaa iyo dhexdoodka ada konton isiyeed ahayna laakiin tiro lixdanayada lama oo kacsa laagdaari mada lixdanaya rakorna balnaas maanaa tuulada meerteende oo mcad yaroo meeluhna kusoo bilay dhagoodisoo ilaa hata bukaanadii oo noo idorma jiraan dadka mayneska jara ee cudurka shuban biyoodka ee harididow ee dhibaatadana ka haaya wallaahi walaalkay cudurka kooxaasku boodinaya korlanjiisii onjaala bay dadka badiyay muddo laba bir amale kaxaayaan hoonadaaya kubadda dadkii lafaha hore ku dhigo kala usaaro waaya kawaysiyey shabanna hooyadaas amale oo warkuna makaadir ilaahay ka kooyo oo nayna mana saamaan ilaa i deegaanada oo koonfur galbeedka milshiga kuwada jara sida ilaa goobgaduude ilaa iyo ninsheegal awdi mikafilaa ku sheegahay tan degmada badao ku jara noocyadaas badan oo macnaha inshaga una laakiin midba kale ninku sii dortay daawo la-aan oo gurmid oo gudbud gudbidii abaaraha oo wadahan deersida intii una la isxilqaano reer deegaankiiika maamul ahaan leh hoorno daawo weydiino heer karambooyinka dambe soo macnaha ku dhamaatay mero meelood ilaa xamaa iyo meelood ku darno deerni noocyadaas badan oo yacni oo dhibkaas wiina eerninka dhigi maamulkii deegaanka mas-uulka ku haayaya etiin walqabad la taabado kor oo ay uu ka insheego korta ka eedan cudurkan shubanbiyoodka guddoomiye jarta wallaahi eed eed oo kawada taabado kortiin ku sheego kor meed waaye dadka inta badan madiyoonay oo shubanka oo khasaama idoonta muddo ka haayi jira markaynu soo bini dadaalo badan oo daawo ka weydiyaana in unana kaalana dadka shacabka deegaanka bedelaay in kale oo insagaal beeritaan suubina intii una jeebkana beetasku awrina ahmada suubina intii oo teendame oo deegaanka baaba ka qaali habeyna si tuulada jarna baaburan darno sheegna kii oo macnaha oo deegaane koxa jarna darno sheegna taas oo nafaslika jarta wadanka amnilaan daawahan ka baxaana lahayna adeegsadaana baaburta shacabka oonoonanin gurmudi korna nin seebo korna sadhaaf oo yani nidaam noocaas een waraana iyo dadkii meeliksheeno nagani dadaal yani oo maysuubine teendooyinkii biyooyinsagan oo dafeentigii walaodadkii oo tacaawada tacaamilaan suubini ilaa iyo amiinkii meelimada heerka jeerna ilaa afartaa digsaa oo xidadayna cadaadka ogteete macnaha oo waqtihon laka jara nunana sidii kalaba la dareerka iyo waxra milatary baaliya oo inta badan sakamikuusa laku haroodo ununa ka maamul ahaan deed iyada mataalni dadkiiba masaajidadiiba isku sii badatay ilaa in deegaanadii daqaarna hawodowdii gaara dameer asaar iyo dambadeen hata jaraan waayahay mudane guddoomiye cudurka weliba in sheegtay in bililahdafi uusa ku bogi deegaanka daynunay oo dhibaato badan xilligan shacabka reer daynunay uusa ka haaya walgargaare tan intii cudurkaas usa bilaabday dhinaga iyo koonfur galbeed wasaaradda caafimaadka hasiin ku deeri jarte والله إلا إياها كل محاين وزارة أحمد وحنود ديري أو دولة كوفر تلبس لكن شخصيات أو معنا قبضان دباو ديجا كاسم بيتو الغلوغان والحردين فيين جرا waayahay dadka deegaankaha ku jeeda dalka banaashay kamoqon iyo weliba dhammaan koonfur galbeed hay-ado shaldugun caafimaadka qaabilsan may uu ka farineen gudbii lahayti war ku gobodowka ka eedan cudurka shuban biyoodka
meel faryahan jeedii waxba ka koreysa dowladda koonfur galbeed wasaaratada wasaaradda caafimaadka intii oo yani beertada daawada degdega yani maxaysan ilaa i hateantii oo koonfur galbeed dhisanto ilaa waxaayo maaliminshaanin heero daawo koonfur galbeed ku dareerta wasiirka caafimaadka medbaeed iyadoo codsaane antisa degdega daawo oo dadka xaniila beertii تيتي كان وزير ك وزير كمعلمتي بيهم أنتي عصونا عن ال على وذهريها من صدي الفيروس اللي الماضي فينا حتى يعرف لجنة الدينونة أنت تقول قرورة إلا إبور إلا إيه الإنسان يرتبوا لا إجاله وتبيد كذيها حتى إلا ما دوب بيه أو كذيها أنتي وذهريها معناها بيوسين سيدة دير كراهي وذهرتها تقول بيها معناتها للبيها حتى أطلع وجدت ما ترى أكبر في دينه الجون حنيفيري اللي هو كان حنيفيري يعني نقطة كان جون حنيفيري أو تذكرة حنيفيري في كتير جالين دارت في بلجان كان أو دارت هو في بلجان لما أطلع أنا يوم تسوي أو إنسان أو أو أو أو راعي البلجان أنت اللي فيها أو تأكلها عن اللي فيها isaga oo deegaanka xangurmudan deegaanka baadeed dadkii deegaanka dalaleedooga gudoomiye ku-xigeenka maamulka deegaanka daynuune dhinigii siyaasadda iyo ammaanka oo warsan waramaya kaas haaye gudoomiye zakariya iidaa maasanta
walaa